أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أmا bعd waxaan soo haynaa tafsiru suurati huod aayadda toddobiyo tobnaad ayaan ka bilaabaynaa casharkeenna caawa allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay afaman kana calىa bayinati min rabbi afaman axad kaana ahaaday huwa isaguba calaa bayinatin xujo korkeed ahaaday xujada oo min rabbihi xagga rabbigii ka ahaatay wayatluu ou raacayna hu isaga shaahidun mid u marqaati furaya ou raacay shaahidka oo minhu min allaahi alle xaggiisa ka ahaaday ou raacay waa jibriil wa min qablihi wa min qabli wa min qablihi isaga hortiis qur-aankan loo soo dejiyey hortiisna kitaabu muusaa ou uma ugu marqaati kacay muuse kitaabkiisa imaaman xaal uu yahay imaam waraxmatan xaal uu yahay naxariis kitaabkaas axadka sidaa ah oo tilmaantiisa iyo xaalkiisu sidaa uu yahay kaman laysa kadalika ma wuxuu la mid yahay qof aan sidaa ahayn oon xujo haysanin cid u marqaati kacdaana aan haysanin miyuu la mid yahay ulaa-ika kuwaadaas yu'minuuna way rumaynayaan bihi bilqur'aani qur-aankii bay rumaynayaan waman qofkii yakfur ku gaaloobo bihi bilqur'aani qur-aanka qofkii ku kufriyo amase bihi bimuxammadin nebiyullaahi moxamed ku kufriyo min alaxsaabi xaalow kooxaha ka mid yahayna fannaaru naar ayaa mawciduhu ballanqaadkiisa iyo yaboohiisu uu yahay falaa taku ha ahaanin fii miryatin wax shaki a dhexdiis minhu min alqur'aani qur-aankan xaggiisa ha kaga sugnaanin wax shaki ah innahu isagu alxaqu xaqii weeyaan min rabbika xaalow xagga rabbigaa ka ahaaday walaakina akhara annaasi dadka badankoodse laa yu'minuuna ma rumaynayaan aayaddani marka waxaa lagu taqriirinayaa laba shay nubuwada nebiga sala allahu calayh waali wasalam risaaladii waxaa kaloo lagu taqriirinayaa qur-aanka xaqnimadiisa waana laba matlab oo aad iyo aada u waaweyn oo caqiidada ka mid ah marka alla wuxuu leeyahay afaman ruux kaana ahaaday huwa isagu calaa bayinatin xujo cad qof korkeed ku sugan axadkaasna waa nebi moxamed sala allahu calayhi waaalihi wasalam xujada oo min rabbihi xagga rabbigii ka ahaatay axad korkeeda ku sugan wayatluu haddana ou raacay hu isaga axadkaasi ou raacay shaahidun mid u marqaati kacayo shaahidka oo minhu min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday waa jibriil axadka hore marka bayinada ku sugan waa nebiyullaahi moxamed sal ll ly slam xujo cad iyo bayaan ayuu ku sugan yahay isagoo xujadaa cad ku sugan haddana waxaa raacay mar ku u marqaati furayo oo minallaahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday waa jibriil wuxuuna kusoo dejinayaa qur-aanka xag alla ayuu ka keenayaa isagoo kusoo dejinayaa marqaati buu marka sidaa uu ugu noqonayaa ayib shaahidkaasi marka raacayo jibriil inuu yahaa loo badan yahay ayb ibnu cabaas iyo calqama iyo ibraahimu naqaci mujaahid cikrima daxaaq akharu ahli tafsiir imaamu lbaqawi waxa uu yihi waxay yidhaahdeen inahu jibriilu calayhi salaam xasanulbasri iyo qataada ayagu waxay yidhaahdeen huwa lisaanu rasuul xujo cad iyo bayin uu ku sugan yahay markaatiga raacayana waaba carabkii rasuulka waxaa sidaa loo leeyahay de rasuulku inuu saadiqulamiin ou ahaa waa yaqaaneen ayaga mar haddii isagoo run lagu yaqaanay oo markhaati carabkiisa ka sheegayo ee uu leeyahay xag allaa la iga soo diray shaahid waa ku filan yahay xasanulbasri iyo qataadaiga tafsiirkoodu sidaas u ah ayib tafsiir kaleo isagana waxaa jira dhahayo shaahidku waaba qur-aanka ayb wayatluu ou raacay hu isaga shaahidun mid u markhaati kaco shaahidka oo minhu min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday qur-aankii waa lagu fasiray isagana ayb jibriil baase loo badan yahay wa min qablihi hortii yacnii damiirkaana marka qur-aankiibuu dabcan u laabanayaa wa min qabli maa unzila calayhi wixii isaga lagu soo dejiyey ka horna kitaabu muusaa ayaa ahaaday oo u markhaati kacay ayb oo kitaabkii nabiyullaahi muusa baa shaahid isaga u ah waay wamin qablihi wamin qabli lqur'aani qur-aanka hortiisna kitaabu muusaa muuse kitaabkiisii imaaman xaal uu yahay kitaabkaasi mid dadka ku hogaamiyo khayrka iyo waddada toosan wa raxmatan xaal uu yahay naxariis kitaabka nabiyullaahi muuse shaahidun lahu waaye isaguna mid u markhaati furayo ayb ulaa-ika kuwaadaas yu'minuuna way rumaynayaan bihi bilqur'aani bay rumaynayaan ayb marka jibriil iyo nebiyullaahi muusa qur-aankay rumaynayaan ama ulaa-ika kuwaadaas asxaabu muxamed qur-aankii bay rumaynayaan ulaa-ika kuwaadaas oo loo jeedo intii rumaysay ee kitaabka wax ka taqaanay ahlu kitaabka ahaa ayb marka ama ahlu kitaabkii ama asxaabtii rasuulka dheh ulaa-ika kuwaadaas yu'minuuna way rumaynayaan bihi bilqur'aani bay rumaynayaan waman axadkii yakfur ku gaaloobo bihi bilqur'aani qur-aanka ku kufriyo ama bihi bimuxamadin laba tafsiir waaye nebiyullaahi moxamed ku kufriyo min alaxsaabi xaal ouna axsaabaha iyo kooxaha uu ka mid yahay min alaxsaabi marka waxaa loo leeyahay ama yahuudi ha ahaado ama nasraani ha ahaado ama majuusi ha ahaado ama saabi ha ahaado wax allaala wuxuu doona ha ahaado qofkii ku kufriya nebiyullaahi moxamed fannaaru naartibaa mawciduhu ballanqaadkiisu uu yahay marka xadiidka nebiga iyo aayaddaa marka iswaafaqayo waladii nafsii biyadihi laa yasmacu bi yahuudiyun walaa nasraaniyun huma laa yu'minu bi ilaa kaana min ahli nnaar ayuu yihi nabiga sal ll ly slam ilaahan ku dhaartay aniga ima rumeeyo yahu ima ru yacni yahuudi ima maqlo nasraani ima maqlo kadib ounan i rumaynaynin ilaa ahlu naar waayo kaas waa siday aayaddu tilmaamayso marka cid risaalada nebi moxamed diiday intay risaaladii soo gaartay diiday risaaladii nebiyullahi moxamed sal ll ly slam ee ifka korkiisa ku nool oo haddana mu'min la dhihi karo ama waa muslim la dhihi karaa ma jirto ayb dad badan marka waxyaabaha ay isku dhex qasayaan oo yahuudiyadii iyo nasraaniyadii iyo islaamkii in laysku dhex daro oo la yidhaahdo diimaha samaawiga samaday ka yimaadeen kulligood waa isku mid qofkii isagoo meeshan la soo taagan nebi moxamed nebi iima aha rasuul aniga la iisoo diray daacadiisu waajib igu tahay iima ahan isagoo dhahaya haddana in la yidhaahdo waa muslim ama waa mu'min la yidhaahdo qaladay noqonaysaa muxuu rumaysan yahay iimaan baatil uu ku dhex jiraayo oo nebiga xadiidkiisa waa kaa waladii nafsii biyadihi laa yasmacu bi yahuudiyun walaa nasraaniyun huma laa yu'minu bi ilaa kaana min ahli nnaar dacwo marka in layska jira mudan waayo zamankan aaday u socotaa dacwaatu taqriib oo islaamkii iyo laysku soo dhoweynayo yahuudiyada iyo nasraaniyada ha laysku soo dhoweeyo waa hal diinay wada yihiin kulligood xag allay ka yimaadeen in la yidhaahdo maya suuratulbaqarana waa kusoo marnay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi walaa talbisu alxaqa bilbaatili wataktumu alxaqa wa antum taclamuun mufasiriintii salafkana inay ku fasireen qaarkood walaa talbisu alxaqa bilbaatili islaamka yahuudiyaha ku dhex darinina laba isqabanaya maaha iyo laba israba maahani ayb macnaha marka ayadda min alaxsaabi waa layska camimay marka waman axadkii yakfur ku gaaloobo bihi bimuxamedin ku kufriyo ama bihi bilqur'aani qur-aankii ku kufriyo min alaxsaabi xaal ou axsaabtii ka ahaaday xaggooda uu yahay yacnii ama nasraani ha noqdo ama ha noqdo xisbigiisu yahuudiyad ama wax kale qofkii nabiyullaahi maxamed ku kufriyay fannaaru naarti baa mawciduhu meesha loo yaboohay ama yaboohiisu ou ahaadayo xaggaas baa marka loogu yaboohay ayb bacdi riwaayaatna xadiidku waxayba leeyihiin waladii nafsu muxamedin biyadihi laa yasmacu bi axadun cumuumaaba ku jira qof aniga ima ru ima maqlo min hadihi lummati ummadan ummatu dacwa ah walaa walaa yahuudiyu min hadihi lummati ummadan tan ah ah walaa yahuudiyun walaa nasraaniyun huma yamuutu walam yu'min biladii ursiltu bihi ilaa kana min asxaabi الnaar ayb muslim baa xadiidkaa soo saaray marka faman kaanadaasi muxuu noqonayaa marka labada shay ee marka laysgarab dhigayo ee la kala fadilayaa maxay yihiin ka dambe waa qarsoon yahaa faman kaana calaa bayinatin min rabbihi kaman laysa kadalika qof sidaa xujadaa haysto oo markhaatiyaalkaa haysto ma wuxuu la mid yahay qofaan sidaa ahayn lama mid aha waa marka falaa taku ha ahaanin fii miryatin wax shakiya dhexdii ha ahaanin minhu min alqur'aani qur-aanka xaggiisa wax shaki ha yaanay kugu sugnaanin oo xagga yacni ha ahaanin oo haku ha ku sugnaanin inahu qur-aanku alxaqu xaqi weeyaan min rabbika xaalow xagga rabbigaa ka ahaaday walaakina aktara annaasi dadka badankoodse laa yu'minuuna ma rumaynayaan waman adlamu miman iftaraa cala allahi kadiban ulaa'ika yucraduuna calaa rabbihim waman yaa adlamu ka dulmi badan miman yaa ka dulmi badan axad iftaraa abuurtay cala allaahi alla korkiisa kadiban been ku abuurtay kaayaa ka dulmi badan cid ka dulmi badan ma jirte ulaa-ika kuwaadaas yucraduuna waxaa loo bandhigayaa calaa rabbihim rabbigood korkii ayaa loo bandhigayaa oo wuu su-aalayaa wayaquulu lashhaadu khalaa'iqduna waxay dhahayaan haa-ulaa'i kuwan aladiina kuwii weeyaan kadabuu ku been sheegay calaa rabbihim rabbigood korkii korkiisa ku been abuurtay weeyaan kuwan alaa hoy lacnatullaahi ilaahay lacnadiisa naxariistiisao laga fogaado cala aldaalimiina kuwa dulmiga falay korkooda ha ahaato aladiina kuwii dushooda ha ahaato yasuduuna ka celinayeen annaasa dadka can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ka celinayeen wayabquuna raadinayeen haa ilaahay dariiqiisa ciwajan qalloc ka raadinayo wahum iyaguna bilaakhirati aakhirada hum iyagu kaafiruuna kuwa ku kufriyey ah ulaa-ika kuwaadaas lam yakuunuu ma aynan ahayn mucjiziina kuwa ka fakanayo cajzi gelinayo allaaha alle fil ardi dhulka korkiisa alle kuwa ku cajzi gelinaya maynan ahayn wamaa kaana lahum uma sugnaanin min duunillaahi alle sokadiisana min wliyaa-a uma sugnaanin wax u hiiliyo iyaga yudaacafu waa la laablaabayaa lahum iyagu alcadaabu cadaabkii baa loo laalaabayaa maa kaanuu ma aynan ahayn yastadiicuuna inay karayaan oy awoodayeen assamca maqalka wamaa kaanuu ma aynan ahayn yubsiruuna kuwa arkayo ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan khasiruu khasaaray anfusahum nafahooda wadalla waxaa dhumay canhum iyaga xaggooda maa kii ayaa dhumay kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna inay been abuuranayeen oy dhoodhoobayeen laa jarama waxaa dhab aho xaqiiq aho waajib ah annahum iyagu fi laakhirati aakhirada dhexdeeda hum iyaga un al aksaruuna kuwa khasaarada badan inay yihiin halkan alla subxaanahu watacaala marka dadkii qur-aanka beeniyey iyo meesha mustaqbalkooda iyo xaalkoodu sidau ahaan doono iyow alla ka waramayayo alla wuxuu yidhi waman yaa adlamu ka dulmi badan minman axad iftaraa abuurtay cala llaahi alla korkiisa alkadiba been ku kadiban been ku abuurtay ayb ee markaa ku andacooday been see ugu abuurtayna fa zacama ana lahu waladan wuxuu ku andacooday inuu ilaahay ilmo leeyahay ow shariikan ama cid ilaahay wax la leh inay jirto qofka sidaa ah ee ilaahay shirkiga u sameeyey ee wixii alla lahaa cid kale la siiyey ama waxaan alla laa-iq u ahayn oo u cuntanmi karin ama aan u habboonayn alle alla ku sheegay oo welad iyo wixii la mid ah yaa ka dulmi badan axad sidaa alla ugu been abuurtay ay laa axadda adlamu minhu ulaa-ika kuwaadaas yucraduuna waxaa loo bandhigayaa calaa rabbihim rabbigood ayaa loo bandhigayaa marka bandhigaasu muxuu yahay fayas'aluhum can acmaalihim acmaashooduu su-aalayaa markaa rabbi wayaquulu lashhaadu meeshaa marka xarafkan dhowr macnaa ku jiro macnaha koowaad in la yidhaha al-ashhaad bimacna almalaa-ika loo jeedaa malaa-igta ayb almalaa-ikatu aladiina kaanuu yaxfaduuna acmaalahum malaa-igtii awal loo xil saaray acmaashooda inay soo qoraan ayaa ku marqaati furaya oo waxay dhahayaan haa-ulaai aladiina kadabuu calaa rabbihim ayb tafsiirkaa marka mujaahid ayaa wato ibnu cabaas radia allahu canhuma isaga wuxuu yidhi inahum alanbiyaau wاlrusulu calayhim asalaatu wasalaam wayaquulu lashhaadu waa ambiyada iyo rususha marka waxaad moodaa marka jamcu shaahid inay tahay marka ashhaad ilaa ambiyada iyo rususha iyaga waa markhaati furayaani nam macnahana marka daxaaq sidaa ayuu isaguna ku tegay qataada isagu wuxuu ku fasiray wayaquulu lashhaadu ay lkhalaa'iqu khalqigoo dhan ayb alkhalaa'iqu kulluhum khalqigoo dhan baa ku marqaati furaya oo sidan dhahaya dhahayaan ayb markaa baqawi xadiid buu keenay min xadiidi ibni cumar can rasuuli llahi sal l ly slama nabigu wuxuu yidhi ina allaha yudni lmu'mina alla wuxuu soo dhoweynayaa muuminka fayadacu calayhi kanafahu wayasturuhu marka ilaahay wuxuu geli yeelayaa marka asturkii iyo xijaabkii ayaa loo yeelayaa ayb yaquulu wuxuu dhahayaa alle atacrifu danba kadaa war ma ta dembi hebel ma og tahay inaad gashay atacrifu danba kadaa dembi hebel ma taqaan fayaquulu nacam ayuu dhahayaa addoonkii ay rabbi haah xataa idaa qararahu markuu ku qirsiiyo ku sugo bidunuubihi dunuubtiisa wa ra-aa fii nafsihi nafsadiisa dhexdeedana uu arko uu maleeyo annahu qad halaka inuu halaagsamay qaala wuxuu dhahayaa alle satartuhaa calayka fi ddunyaa adduunyada dhexdeeda waa kugu asturay wa ana akfiruhaa laka alyowm maantana waa kuu dhaafayaa waa addoonkii muuminka ahaa ayb fa yucdaa kitaabu xasanaatihi baa la siinayaa marka xasanaadkii kyacnii wixii loogu soo qoray baa marka farta laga saaraya waa addoon marka ilaahay u naxariistay inuu u naxariistana alla rabay wa ama alkufaaru gaalada iyo waalmunaafiquuna fayunaadii bihim waa waxaa ku dhawaa wuu u dhawaaqayaa calaa ru'uusi lashhaa calaa ru'uusi alkhalaa'iqi khalaa'iqda dhexdooda ayuu ugaga dhawaaqayaa waa lagu ceebeynayaa dadkii baa lagu ceebeynayaa haa-ulaai aladiina kadabuu calaa rabbihim alaa lacnat اllahi cala aldaalimiin sidaa ayuu dhahayaa ayb bacdi yani riwaaya riwaayaat ama nusakha qaarna waxay leeyihiin fayaquulu lashhaadu baa waxay dhahayaan haa-ulaai aladiina kadabuu calaa rabbihim ayb xadiidkan marka aayadda munaasab buu u yahay markaa ninkii shirki goobtaas la tagana de waa fadeexoobayaa ilaahay waa ceebeynayaa ninkii iimaan iyo tawxiid la tago dunuubba ha la tagae ilaahay cafwigiisa iyo naxariistiisa ayuu rajo ka qabaa ayb marka tawxiidka iyo shirkigu mansiladooda meeshaas baa lagu kala garan oo qofka tawxiidka alla kala hortegay qiyaamaha yacni alla ku qaabilay tawxiid qofkaasi inuu badbaado rajow ka qaba rajo alle naxariista alle kama quusanin laakiin midka gaalka ah ee shirkiga iyo gaalnimada ilaahay kala hortegay oo isagoo ama jinni caabudayo ama wax kale caabudayo ama cid kale u qayshanayo qofkii sidaa dhintay isagoo yacni shirkigaa ku sugan kaasi ulaa-ika ya-isuu min raxmatii buu gelayaa naxariistaydu way ka quusteen kuwaasi kuwa uu alla yidhi ayb wayaquulu lashhaadu khalaa'iqdii waxay dhahayaan ama malaa-igtii ama rusushii haa-ulaa'i kuwan aladiina kuwii weeyaan kadabuu alaa calaa rabbihim rabbigood ku been ab ku been sheegay oo ilaahay bay been ka sheegeen alaa hoy lacnatullaahi ilaahay lacnadiisa naxariistiisoo laga fogaado cala aldaalimiina kuwa dulmiga falay oo cibaadada booskay ahayd maahe boos kale dhigay korkooda ha ahaato aladiina kuwii dushooda ha ahaato ka bedel yasuduuna leexinayeen ka celinayeen annaasa dadka can sabiilillahi ilaahay jidkiisa ka celinayeen wayabquuna raadinayeen haa ilaahay dariiqiisa ciwajan qallooc ka raadinayo oo hadda sidaa aada ay gaaladu ugu bateen ayb diinkiina ma rumaynin qalqaloocna waa ka dhex raadinayaan diinta oo waxaa sidaan maahan sidaan wax fiican maaha waxaana waa wax arxan darro ah waxaan sidaan weeyaan intaa marka diintii bay durayaan qallooc iyagoo marka uu ka raarraadinayo ilaahay diintiisuna wax qallooca male sideedaba ayb marka qof de muslim oo islaamnimadii ku dhashay in la geliyo afkaar ah diintii baa qallooc ku jira in la geliyo ee uu rumeeyo marka cadaalad darre cadaalad darre inuu ka rumeeyo xagga rabbi aaday halis u tahay nacam ayb meelaha ugu daranna oo ay aad u qabsadaan dad badanna aada moodid yacnii inay khatar ugu jiraan waxa ay tahay qadaayaadka dumarka ku tacalluqo waxaad moodaa in laga dhigtay iyaga marka shaydaanka shubhooyinkiisa ugu waaweyn zamankan taaganaa laga dhigtayna ayb kaanamaa marka in diinkii jawr uu ku sameeyey haweenkii oo qolo kale oo aynan waxba isku ahayn haweenkan muslimaadkaa dadkan marka u sacab tumayo ee u sheegaya marka xuquuqdiinna xuquuqdiinaan meel walba ka sheegnaa dhahayo waxba iskuma aha diin ma wadaagaan dadnimo ma wadaagaan midab ma wadaagaan wax ay wadaagaan ma leh diintii marka lagu dhalay oo ay rumaysnaayeen allaha ay rumaysan yihiin qur-aankii ay rumaysan yihiin haddana in la yidhaahdo waxaa ku jira waxyaabo idinka idinka soo horjeedo markaasaan annagaa idinka xalinayna in la yidhaahdo waa ibliisnimada ugu daran ee zamankan taagan iyo duqyaanka ugu daran ayb aladiina kuwii lacnad korkooda ha ahaato yasuduuna leexinayeen ama ka celinayeen annaasa dadka can sabiilillahi ilaahay jidkiisa ka celinayeen wayabquuna raadinayaan haa ilaahay dariiqiisa ciwajan qallooc ka raadinayo wahum iyaguna kaafiruuna wahum iyaguna bilaakhirati aakhirada hum iyagu kaafiruuna kuwo ku kufriyey waay ulaa-ika kuwaadaas lam yakuunuu ma aynan ahayn mucjiziina kuwo cajzi gelinayo allaha alle marka mucjiziina waa wasfi ismu faacila mafcuulkiisii marka waa qadaran yahayo waa allaha ulaa-ika kuwaadaas lam yakuunuu maaynan ahayn muji ma aynan ahayn mucjiziina kuwa cajsi gelinayo allaha alle fil ardi dhulka korkiisa ee kuwaa markay dhulka joogeen ay balaayadaas sheegayeen ilaahay kamaynan adkaynoo waa qaba karay ayb mana mana aynan cajsi gelinin allah subxaanahu watacaala ayb fil ardi dhulka korkiisa alla kuwa ku cajsi geliyey ma aynan ahayn wamaa kaana lahum uma ahaanin min duunillaahi alla sokadiisa min wliyaaa kuwa u hiiliyo wax u hiiliyo ilaahay oo alla ka soke ma laha oo maalinkaa yacni wax u hiilinayaa ma jiro ayb marka ilaahayna kama fakan karaan qataada sidaasuu yihi maaka yani ulaa-ika lam yakunuu mucjiziina ay lam yakunuu haaribiina wafaa'itiina min allahi kuwa alla ka fakan kara maynan ahayn mana aan qiyaamaha dhexdiisa wamaa kaana lahum uma sugnaanin min duunillaahi alla sokadiisa min awliyaa kuwa u heeliyo yudaacafu waa loo laablaabayaa lahum iyaga alcadaabu cadaabkii baa loo laablaabayaa ayb sababta loogu laablaabaya maxay tahay biidlaalihim gayrahum dhuminta ay heyrkood dhumiyeen waay laba kufri bay marka yacni laba dembi bay galeen kufriga ay ku jireen iyo inay dadka hogaamiyeyaal ugu noqdeen kufrigaas oo ciddii diinta soo geli lahayd ama diinka alla fiirin lahayd bay baadiyeeyeen marka baadiyeyntii bay waxay ku leeyihiin cadaab labalaaban maa kaanuu maaynan ahayn yastatiicuuna inay awoodayaan assamca maq maqlitaan marka maqal ma awoodeynin ma waxaa laga wadaa yacni waxba maynan maqlayninba oo dhega iyo maba ayna lahayn sidaas ma aha yacni maqalkooda maynan ku intifaacin istidaacada ayaa laba nooc ah oo waxaa la yidhaahdaa istidaacatun qabla qabla alficli wa istidaacatun maca alficli laba istidaacaa jirto laba nooc weeyaan istidaacadu istidaacatun qabla alficli awood ficilka lagu diray inta aadan samaynin ka horeyso middaas iyagu way qabeen oo haddii aynan awooddaas lahayn ilaahayba waxba kuma farad yeelaanba oo caqligoodii waa utaam dhagahoodii wax waa maqlayaan indhahoodii wax waa arkayaan xujadii alle marka way maqlayaan marka istidaacada halkan lagu anfiyey oo ma aynan awoodin la leeyahay middaas ma aha qablalficlida ma aha midda qablalficli way qabeen waana lahaayeen ayaga ayb adiga haddii lagu yiraahdo matalan salaaddii tuko lagu amro istidaaca waxay tahay inta aadan salaada tukanin awoodeed ma leedahay marka hore alla wuxuu ku amrayaa markaad awooddeeda leedahay shayga haddaadan awooddiisan ahayn ilaahay waa takaaliifta sharciga waxay ku xiran tahay istidaaco sideeda iyo ogaal haddii ogaalkiina lagu siiyo istidaacadiina lagu siiyo camalkaas waa kugu waajibay adiga istidaacadaas marka qabla alficli ayagu waa lahaayeen midda halkan lagu anfinayaa waxay tahay alistidaacatu maca alficli awooddaas markaad soo yeelato haddana waxaad u baahan tahay in ficilkaasi ilaahay ku waafajiyo ood samayso ficilkii middaas baa marka ilaahay ka qaatay oo iyaga marka tawfiiqdii baa laga qaatay laakiin asbaabihii iyo wixii shuruud ka horreeyey waxaan laga dalbee tawxiidka ah way haysteen ee haddaynan hayso lahayn cudurdaar bayba yeelan lahaayeen ilaahu awoodnama siinin bay dhehi lahaayeen istidaacada marka waa labadan nooc ee daxaawiga laftirkiisana caqiidadiisa waa ku sheegaa markaas istidaacada iyo markuu ka hadlayo waana masaa'il marka caqiidana si usoo gelayso maxaa yeelay jabriyada ayaa waxa dhan isku daro oo iyagu istidaaca qabla alficli iyo maca alficli ma aaminsana marka waxay leeyihiin addoonku hadduu gaal noqdo iyo haddii uu muslim noqdaba istidaaca maba lehba sidiisaba waxaan uu samaynayana allah ku sameeyey isaga marka aalad iska boodboodaysa un weeyaanoo wax ikhtiyaar iyo awood midna ma laha sidaa marka haddii la yidhaahdaa weliba kuwooda qulaada waxay gaareen inay yidhaahdaan qofku haddiiba uu qadarka alla adeecay waaba mu'min ay dheheen marka maxaaba ka maqan muminuuna marka qof gaala maba jiraba agtooda fircawn waxay sheegeen inuu mu'min ahaa leanna maxaa yeelay wuxuu raacay wixii qa alla qadaray buu raacay xagga xagga uma unan dhaafin ahlu sunnuhuna waxay leeyihin maya istidaacadaa laba nooc kale ah midda qabla alficli waa midda ikhtiyaarku ku xiran yahay ilaahay dadka waa siiyey middaas badankooda waana midda uu kula xisaabtamayo midda maca alficli ilaahay cid waajib ugu leh ma jirto ayb isagaa ciddou doono ku tafadulaya adiga haddii caqligii iyo awooddii alla ku siiyey ee alla inuu ku waafajiyo waafajinta kugu dara qasab uguma lihid adiga middaas ayb waana middaa midda hadda uu ka hadlayo maa alla subxaanahu wa tacaala maa kaanuu ma aynan ahayn yastatiicuuna inay awoodayaan asamca maqlitaan samcigaasu marka waxaa weeyaan samca ijaabatin inay ajiibaan oo ay ka jawaabaan oo ay u hoggaansamaan alle taas maynan awoodi karin maxaa yeelay tawfiiqdaaba alla subxaanahu watacaala ounan siinin ee uu ka qaaday licilmihi cilmigiisii hore u ogaa inaysan ahal u ahayn laakiin istidaacadii kale kor iyo caqli iyo maskax iyo maqal iyo intaba way lahaayeen wamaa kaanuu maynan ahayn yubsiruuna kuwa xaqi arkayo tawfiiq male marka ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan khasiruu anfusahum nafahooda waayey nafahoodii bay khasaareen qofka inuu naftiisa khasaaro meesha u dambeysay waay wadalla canhum waxaa ka dhumay maa wixii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna inay been abuurayeen wixii ay dhoodhoobayeen oo ilaahay ay cibaadadiisa la siinayeen ayaa ilaahay subxaa maalinkaa marka qiyaamuhu waa ka dhumay ibnu jariir marka wuxuu ku fasiray ayadan tafsiir cajiib leh buu saaro wuxuu yidhi waxaan ay ku been abuurteen oo ilaahay ay la caabudeen waa laba un shay laba un wax ka dhexeeya ma leh wax ayagu marka jamaadaad dhagxaan qoryo geedo iyo wax lamida inay ilaahay la simeen oo ay la caabudeen ee qoryahaasi iyo geedahaasi iyo waxaasi iyo iyagu is arki maayaan qiyaamaha markii la tago waa ka dhumayaan marka ama waxa ay caabudeen inay yihiin dad saalixiin ee wan wanaagsan sida nasaarada nebiyullaahi ciisa bay caabudaan in badan dad saalixiin ay caabudaan oo wixii ilaahay subxaanahu watacaala keligii lahaa ayay cid kale wax la siinayaan ninkii caabudo qof saalixa ama nebina way kala tegayaan oo qofkii saalixa ahaa janna loo qaaday isaga kanina naar buu galay qof janno galay iyo qof naar galayna waa kala tagsan yihiin laba meel bay u kala jeesteen wadalla canhum maa kaanuu yaftaruuna sidaas uu macneeyey wadalla waxaa dhumay canhum iyaga xaggooda maa wixii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna inay been abuuranayeen oo ilaahay ay ka daba wadwadeen kaasaa marka ka dhumay ayb haddii jamaadaad ay ahaayeenna de jamaadaad waxba maaha ma leh haddii ay ahaayeen dad ambiye ilaahayna ambiyada ilaahay jannay ku jiraan kuwaan caabudayna naar bay ku jiraan waa kala tageen marka nacam laa jarama anahum fi laakhirati hum laksaruun laa jarama waxaa dhab ah ereygan marka ama xarafkan laa jarama hal xaraf waayaa la yidhi siiba weyhi iyo khaliil bnu axmed labadooda waxay dhaheen laa jarama waa hal xaraf waa hal kelmad kelimatun waaxida weeyaan macnaheeduna marka ay tahay laa jarama ay xaqun waxaa dhab ah ayb sidaa markay tahayna fii mowdici rafcin bay taagan tahay ayb xaqun waxaa dhaba anahum fi laakhirati hum laksaruun waa qabarkii marka ayb qaar kalena waxay yidhaahdeen laa jarama bimacnaa laa budda walaa maxaalata baa laga wadaa laa jarama shaki la-aane qaar zajaajna isagu wuxuu yihi laadu waa naafiya sideeday nafyi u taagan tahay macnuhuna waxay tahay laa jarama ay laa yanfacuhum laa tanfacuhum asnaamuhum asnaamtoodu anfici mayso ayb jarama marka ay kasaba dalika alficlu ficilkaa wuxuu u kasbay iyagu anahum fi laakhirati hum laksaruuna inay yihiin saddexdaasiba waa loo fasiray laa jarama ay xaqun waxaa dhaba anahum iyagu fi laakhirati aakhirada dhexdeeda hum iyagu alaksaruuna inay yihiin kuwa khasaaro badan inay yihiin ina aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati waahbatuu ilaa rabbihim ulaa'ika asxaabu اljanna hum fiiha khaaliduun ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu الصaalixaati acmaasha suusuuban camal falay oo la yimid waahbatuu noqday ilaa rabbihim rabbigood intii ka ah usoo noqdeen ulaa-ika kuwaadaas asxaabuuljannati jannada asxaabteeda waay hum iyagu khaaliduuna kuwii waaraya weeyaan fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda wa akhbatuu marka ay wa anaabuu weeyaan noqdeen ama wadma-anuu ku xasileen ilaa rabbihim rabbigood cibaadadiisiibay ku xasileen ayb ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu saalixaati acmaasha suusuuban la yimaadeen waahbatuu ibnu cabaas marka ay kaafuu buu yihi cabsadeen qataadana anaabuu noqdeen buu yihi ilaa rabbihim rabbigood usoo noqdeen ulaa-ika kuwaadaas asxaabuuljannati jannada asxaabteeda weeyaan hum iyagu khaaliduuna kuwii waaraya waay fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda mathalu lfariiqayni kalacmaa waalasami waalbasiiri waasamiic mathalu lfariiqayni sifatu lfariiqayni labada kooxee lasoo sheegay sifadooda kal acmaa indhoole iyo wal asami dhagoole oo kale weeyaan iyo walbasiiri mid wax arkayo iyo wasamiici mid wax maqlayo oo wax maqlid badan hal yastawiyaani ma eg yihiin labadaa qolo maalan xagga maahmaada iyo tusaalaha ma ku eg yihiin afalaa tadakaruuna miyaydnan waansamaynin ayb marka kal acmaa al acmaa iyo wal asam gaalka tusaalihiisa waay albasiiru wasamiicuna mu'minkii tusaalihiisii mathalu lfariiqayni sifatu lfariiqayni labadan labada kooxood sifadooda tusaalahooda kal acmaa oo kale weeyaan indhoole iyo wal asami mid dhagoole ah walbasiiri iyo kuwa xarkid badan wasamiici mid wax maqlid badan oo kale weeyaan labadaa tusaaley kala qabaan hal yastawiyaani ma egyihiin maalan xagga maahmaahda maku egyihiin ayb ay hal yastawuuna ma siman yihiin liana alacmaa waalasama fii xayizin ayb indhoolaha iyo dhagoolaha meel qaanaday ku jiraan iyaga kaanahumaa waaxidun liannahumaa min wasfi lkaafir waalbasiiru wasamiicuna fii xayizin kaanahumaa waaxidun liannahumaa min wasfi lmu'min labadan dambena mu'minkay tilmaan u yihiin labadan horena gaalka marka qofka isagooda ilaahay sidan u kala qaadqaaday haddii qofku uu yidhaahdo markaasi islaamnimada maxay tarey iyo muslin muxuu yahay sanadkan iyo yacni muslin maa la sheegtaa waqti maa la sheegaa waqtigan iyo ama yacni in la yidhaahdo muslinka iyo gaalka gaalkaaba fiican iyo waxyaabo waxaa weeyaan carabka si fudud looga dhaho laakiin khatar lagu geli karo haddiiba ay arrinka noocaasa aaminsanaan ay kaa noqoto muslin iyo gaal gaal baa fiican oo madhabtaas gaalku wato iyo waxaa iyo mabda-a oo wato ay kaala fiicnaadaan islaamku gaalnimo waayo diinkana waa looga baxaa ayb leanna maxaa yeelay alla midana indhala-aan iyo wuxuu ku tilmaamayaa dhegala-aan taas baad adiguna fadilaysaa adna waa dhegala-dahay marka waana indhala-dahay ayb walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmihi inii lakum nadiirun mubiin walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe arsalnaa nuuxan nuux ayaan dirnay ilaa qowmihi qowmkiisa intii ka ah baanu u dirnay inii lakum faqaala lahum wuxuu ku yidhi inii aniga lakum idinka waxaan idiin ahay nadiirun mid idiin digayo mubiinun digiddiisu cad ahay anlaa tacbuduu bianlaa tacbuduu inaydnan caabudin ila allaha allah maaha cid kale aydnan caabudin inii aniga akhaafu calaykum korkiina waxaan uga cabsanayaa cadaabayo in in cabadtum gayrahu haddaa ilaahay heyrkii caabuddaan waxaan idinkaga cabsanayaa cadaaba yowmin maalin cadaabkeed cadaabka oo aliimin mu'limin xanuujinayo ayb halkan marka laga bilaabo qisasul ambiyaa baa la gelayaa ambiyadii iyo qooma iyo qoomku nebi kastaa iyo qoomkiisii wixii dhex maray nebi kastaa dacwadiisa meeshay ka bilaaban jirtay sida uu dadka ugu nasiixayn jiray ugu khayr miiri jiray iyo dadka waxay kala hor imaan jireen marka ambiyada dariiqooda iyo dacwadoodii baa halkan lagu qeexayaa marka ayb qofka marka muuminka inuu aada dhagaha ugu furo maxaa yeelay wuxuu ogaanayaa ilaahay fariimaha uu soo diray dabcan allihii adig ku abuuray fariinta uu kuu soo diray fariin weyn weeyaan macno weynayna xambaarsan tahay fariintaa alle dadka kula hadlay xaggee ka bilaabataa waxa adiga alla uu kaa rabo maxaa ugu weyn waxa alla uu kaa reebay maxaa ugu weyn oo ugu daran saa marka isaga ilaaliso haddii kale qof iska socdo unbaad noqonaysaa axmaq ah wax loo abuurayna aan garanaynin walaqad arsalnaa walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqeehe arsalnaa nuuxan nuux ayaan dirnay ilaa qowmihi qowmkiisa intii ka ah baanu usoo dirnay innii lakum iyo annii lakum annii hadday tahay biannii un weeyaan innii markay tahayna waa jumla musta'nafa oo ama maquulu qowlba ka dhig haddaad doonto qaala usoo qadar qaala lahum wuxuu ku yidhi innii lakum innii anugu lakum idinka waxaan idiin ahay nadiirun ku digayo mubiinun digistiisu caddahay anlaa tacbuduu bianlaa tacbuduu waa kan marka waajibka ugu horeeyo anlaa tacbuduu bianlaa tacbuduu inaydnan caabudin ayaan idinkaga digayaa oon idiin sheegayaa ila allaha allah maaha cid kale inaydnan caabudin sidaasaan idiin sheegayaa innii akhaafu waxaan ka cabsanayaa calaykum idinka korkiina in cabadtum hayrahu haddaa ilaahay heyrkii caabuddaan cadaaba yowmin maalin cadaabkeed baan idinkaga cabsanayaa aliimin mulimin xanuujinayo aliimin cadaabkay sifo u tahay haddana sidaa ay tahay cadaaba waa mansuub aliiminna majruur weeyaan laakiin jarkaani hadda munaasabaa keentay munaasabaduna waa mujaawarada yowminta ay la deris tahay ayaa loo jaray maahane xagga uun yacni maxalka cadaabadaasay la socotaa ayb waana carabta usluub ay yaqaaneen weeyaano waxay dhahayaan haadaa bay haadaa juxru dabbin kharibin ayay leeyihin haadaa juxru dabbin kharibin bay dhahayaan kharibun ay ahayd in la dhaho mujaawarada iyo mushaakalada marka waxyaabay keenayaan meelo badan marka qur-aanka sidaasoo kalena way jiraan ayb inaa actadnaa lilkaafiriina salaasilan wa aklaala wa saciiran salaasilan qira'a maca dalika salaasila waxaa naxwada lagu bartaa inay tahay mafaacila siiqatu muntaha aljumuuc maa laa yansarif inay tahay waxay ahayd inaan la tanwiininin salaasilan maxaa loo tanwiininayaa waxaa loo tanwiininayaa waxa ka dambeeyaa marka lala jinsiyeynayaa wa aklaalanta iyo wa saciiranta iyo lala ekeynaya sidii oo kale weyn marka ayb ilaa aliiminta hadda in yowm laga sifeeyo suuragal maaha maalintu iyadu ma xanuun wax ma xanuujinayso waxa uu xanuujinayo waa cadaabkee ayb anlaa tacbuduu bianlaa tacbuduu inaydnan caabudin ila allaha allah maahe wax kale inaydnan caabudin inii akhaafu waxaan ka cabsanayaa aniga calaykum idinka korkiina haddaa ilaahay heyrkii caabudaan cadaaba yowmin maalin cadaabkeed aliimin cadaabka oo aliimin xanuujinayo marka dacwadiisii ugu horreysay waxay ka bilaabmaysa tawxiidka meesha ugu horreyso marka daacigu oo wax ka bilaabayo meesha oo wax ka islaaxinaya ugu horreyso waxay noqonaysaa horta xaqa alle dadkan aada la hadlayso ilaahay xaqiisii ma iska siiyeen mase xaqii alle ayay cid kale la siinayaan hadday soo baxda marka inay ilaahay keyrkii la siinayaan meesha laga islaaxinayaa waxay noqonaya war xaqa alla u barax tira ila ilaahay wuxuu rabaa xaq u barax tiran alaa lilaahi diin lkhaalis ilaahay wuxuu rabaa diin u barax tiran diin ma rabo ilaahay iyo ay wax iskugu jiraan cid kale ciddaa kale ama nebi ha noqoto ama malag ha noqoto ilaahay wixiisa keligiisa u rabaa inay gooni u yihiin intaa marka ma samayn kartaa waa inta marka dacwadu ay ka bilaabmayso markuu qofku xaqaas alle meel iska saaro garto ilaahay keliya ula qasdo wixii kale ka qaldan ama wixii kale waajibaada saaran kadib bay imaanayaan walidaalika nebigu markuu diray mucaad bnu jabal markuu u diray yeman wuxuu yidhi inaka ta'tii qowma ahla kitaabin falyakun awala ma tadcuuhm ilayhi shahaadatu an laa ilaha ila allah waanii rasuulu llah fainhm adaacuu lidalika faaclimhm ana allaha farada calayhim khamsa salawaati fii yowmihim walaylatihim ayb dacwadii marka halkaasay saa uga bilaabmaysaa ayb ee dadka muslimiinta marka jahli waa haysan karaa waana haystaaba qaar badan waxyaabihii ilaahay xaqiisa ahaa maba u haystaanba inay cibaado yihiin oo cibaadadu waxay u yaqaanaan sujuudda iyo rukuucda iyo salaadaha unbay u yaqaanaan ee waxyaabo kale cibaado ah oo alla uu leeyahaa jiro keyrkiina ay la siinayaan waxaa ka mid a markay dhibaato adiga ku gaarto xaalad adag aada gasho cid ku maqli kartaa aynan jirin oo aada badweyntaas ku hafato cid maanta aada la hadli kartaa ama ku maqli kartaa awoodaalana aanay jirin inaa ilaahay keyrkii u qayshato waxay noqonaya wixii ilaahay lahaa inaa cid kala siiso maxaa u daliila aman yujiibu lmudara ida dacaahu wayakshifu suu'a wayajcalukum khulafaaءa alardi ailaahu maca allaahi buu alla yidhi ayb diinka ilaahay marka wixii alla ou lahaa marka cid kale may looma ogola ayb waa tusaale untaas qaarkood nadarka ilaahay baa iskale maalan yuufuuna binnadri wayakaafuuna yowma kana sharuhu mustatiiran wma anfaqtum min nafaqati ow nadartum min nadrin fain allaha yaclamuhu dadkii ayagoo salaadii tukanaya haddana nadarka ilaahay keyrkii bay u xiranayaan ayb oo qaar baa jinniga nadar u xiro oo markay dadka qaarkood jiradaan intay jinniga la hadlaan oy la waramaan bay waxay leeyihiin haddii caafi ou caafimaado waxaasaad leedaha oo lagu siina waa jiraan maahan cirka kama hadlayna wax jiro oo mujtamaceenna ka dhex jira markaasaa xoolo loo qalaa jinniga weliba bisinka waa laga daayaa meel baa loo dhigaa qaarkood waa kaas wata ayaa la yidhaha inta loo soo xiro garka looga soo xiro maxay noqonaya marka waa shirki iyo kufri cad u maxaa yeelay wixii ilaahay lahabaad cid kala siisay wamaa anfaqtum min nafaqatin ow nadartum min nadrin fa ina allaha yaclamu ilaahay baad hawaabinayaa lagu yidhi haddii ilaahay hawaabinayo waa cibaado soo maha wixii layska hawaabiyaa waa cibaado ilaahay keyrka in la siiya maaha ayb dadka qaarkood haddii la yidhaha war maxaad ugu xiran tahay meeshaas ama qabrigaas ood u tagtaa shardi baan kasoo xiranaa buu ku leeyahay ayb kuwana waxay leeyihiin shardigii aan ka xirtay baan u wadaa hadda waxaa laga yaabaa ballanta ou alla la galo qofkaasi inuu fududaysto salaada inuunan tukanin baa dhici karto mararka qaar salaada inuu ka seexdo subax ayaa laga yaabaa waa maxay inaan ilaahay laga cabsanin allaha weyn inaan saa looga cabsanin ee makhluuq sidaas looga cabsado miyaynan ahayn cibaadadii ilaahay lahaa oo cid kale wax lala siinayo marka dadkii wixii sidaasoo kale hadday jiraan anlaa tacbuduu ila allahada waa taasaa marka wixii ilaahay lahaa ilaahay hala siiyo yaan jinnina lala siinin cid kalena lala siinin anlaa tacbuduu bianlaa tacbuduu inaydnan caabudin ila allaha allah maaha inii aniga akhaafu calaykum korkiina waxaan uga cabsanayaa cadaaba yowmin maalin cadaabkeed aliimin cadaabka oo xanuujinayo faqaala almala-u aladiina kafaruu min qowmihi maa naraaka ilaa bashara midlana faqaala almala-u mala-i akhyaartii kuwii iyaga dhexdooda akhyaarta ka ahaa ee madaxyaweynta ahaa waxay yidhaahdeen aladiina kuwaasoo kafaruu kufriyey min qowmihi xaal ay nabiyullaahi nuux qowmkiisii ka mid yihiin maa naraaka ku arki mayno adiga ku arki mayno ilaa basharan inaad tahay bashar basharka oo midlanaa annaga nala mid ah inaad tahay unbaan ku arkaynaa wamaa naraaka ma ku arkayna adiga itabacaka inuu ku raacay ila aladiina kuwii mooyaane hum iyaguba araadilunaa kuweena liitay ah kuwa nin liitay unbaa ku raaceen sidaasaan ku arkaynaa baadi-a alra'yi fii awali ra'yihim ra'yigooda ugu horreyntiisa yacni kama aynan fiirsanin waayo markiiba ra'yigii koowaad bayba kugu raaceen wamaa naraa ma arkayna lakum idinku idinma aragno calaynaa korkeenna min fadlin wax fadli inuu inaad ku leedihiin ou idiin sugan yahay oo dusheenna fadli inaad ku leedihiin idinma aragno bal ee nadunukum waxaan idiin malaynaynaa kaadibiina beenaalayaal inaad tihiin ayb halkanna marka sida looga hor yimaaday ambiyada iyo alla subxaanahu watacaala wax ka tilmaamaya nebigan isagu aniga hallay caabudo ma dhihine wuxuu yidhi war allihii idin abuuray caabuda maxaa marka looga hor yimid laba shay oo aan qabanin shayga koowaad waxay tahay adiga bashar baad tahay ee haddii uu bashar yahay in xag alla laga soo diro bashar in la soo diro bashar loo soo diro maa yaab leh akaana linnaasi cajaban an awxaynaa ilaa rajulin minhum aan soo marnay yaa kala loo soo diri lahay malag iyo jinni miyay fahmi lahaayeen maya marka iyagu waxay uga hor yimaadeen bashar baad tahay bay dhaheen annaga nala mid ah haddaad bashar tahayna maba lagu soo diri karo xag alle see uga timid warkaaga yeeli mayno maxaa yeelay bashar baad tahay ayb basharnimaduna ma diideyso xag alle qofka in la looga waxyoodo ta labaadna wax isaga shaqadiisa ah aan ahaynba waay maxaa yeelay dadka raacaya maxaa isaga shaqo uga dhigayna kale marka waxay tahay dadka adiga ku raacay ayaa waxay yihiin bay yidhaahdeen araadilunaa kuwa nin liitay haddii dacwadii uu gutay ee dad liito iyaga sida ay la tahay haddii ay nebigu raacaan nebiga maa dhib leh marka isaga miyaa xumaan marka ma waxaa la dhihi karaa waad xun tahay risaaladaadu sax ma ahan sababtoo ah dadka ku raacayaa hebel iyo hebel ah shaqadiisa maba ahanba taas isaga dadka raacayo isaga howl u taalla maaha ayb ta kale haddana waxay yidhaahdeen wamaa naraa lakum calayna min fadlin bal nadunukum kaadibiin cay iyo marka waxay keeneen iyo waxaan markaa fiicnayn isaga marka wuxuu la yimid iyo waxay iyagu uga hor yimaadeen wax isku dhow maaha waxaan inay wax baatila yihiinna waa la arkayaa qofka caaqilkana wuu garan karaa ayb faqaala almala-u mala-i waxay yidhaahdeen aladiina mala-a oo kafaruu kufriyey min qowmihi xaalay qowmkiisa ka mid yihiin maa naraaka ma ku arkayno adiga kuuma aragno ilaa basharan unbaan kuu aragnaa inaad tahay bashar basharka oo midlanaa annagoo kale ah wamaa naraaka ma arkayno ku yacni ma kuu arkayno itabacaka inuu ku raacay adiga ila aladiina kuwii uun baan arkaynaa inay ku raaceen hum iyaguba araadilunaa kuwa nin liitay ah araadil marka waa jamcu ardal ayb ardalna waa ka liito waay araadil waa jamcu ardal waxaa kaloo la yidhi araadil waa jamcu jamcin oo araadil waxaa laga jamciyey ardul ardulna waa jamac ardal radlun ayaa marka ay jamac u tahay marka jamculjamci araadilunaa marka dadkeenna liito maxay ku liidayaan marka qurdubi iyo mufasiriin badan waxay leeyihiin asxaabu sinaacaad ay ahaayeen dad iska farsame yaqaano ah ayay ahaayeen dharka sameeyo dharka tolo iyo farsamooyinkoodaas bay ku caynayaan ee nebi marka maxaa ka galay nin shaqadiis waxa ay tahay ninka ku raacay baa dhar tolo miyuu isagu ku xumaanayaa nebiga risaaladuna ay baatil ku noqonayn dadka iyo shaqadooda haddii aynan diin ka hor imaanaynin maxaa shaqase wax qof lagu ceebeeya miya iyada ayb oo zajaaj waxa uu yidhi walam yaclamuu ana asinaacaati laa athara lahaa fi diyaanaati ayb araadilku marka macaani kalena waa lagu sheega aduu dad un ay liidayeen way baadiya ra'yina waa la akriyey baadi-a ra'yina waa la akriyey labada macnona waa isku mid waana daraf ahaan bay u nasbisan tahay waxaana marka la qadarayaa ila aladiina kuwii mooyaane baa aan ku aragnaa inay ku raaceen hum iyaguba araadilunaa kuweeni liitay inay yihiin kuwaan u aragno baadi-a ra'yi fii baadi-i ra'yi ra'yiga bilowgiisii hore dhexdiisayna kugu raaceen oo markaad timid ood allaa tacbuduu ila allah tiri iyagoon fakerin bay markiiba ku raaceen oo hadday caqli leeyihiin oy fake awalna waa liiteen maskaxdana kamaynan shaqaysiinin bay leeyihiin markaad u dhawaaqdayba horey kaa raaceen fii baadi-i ra'yihim wamaa naraa lakum idinma arkayna idinka calayna annaga korkeenna min fadlin wax dhe fadli iyo dheeraad korkeenna inaa ku leedihiin balle nadunukum waxaan idin malaynaynaa kaadibiina beenaalayaal inaad tihiin qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi nuux yaa qowmi qowmkayow ara-aytum bal ii sheega in kuntu haddii aniga aan ahay calaa bayinatin xujacad korkeed mid ku sugan haddaan ahay xujada oo min rabbii xagga rabbigay igaga timid wa aataanii uu isiiyey rabbigay raxmatan naxariis uu isiiyey naxariista oo min cindihi agtiisa ka ahaatay ama min cindihi agtiisa xaggeeda uu iga siiyey fa cummiyad markaa la idinka qariyey calaykum korkiina la idinka qariyey idinka markaas anulzimukumuuhaa ma idinku qasbaynaa anulzimukum ma idinku laasiminaynaa haa xujooyinkaa cadcad ee idinkaad ka indhala-aateen miyaan idinku qasbaynaa wa antum idinkuna kaarihuuna lahaa kuwii nacaya aad tihiin waa sidee marka ma idin qasbaynaa buu ayuu yidhi ayb qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkayo wara-aytum bal ii sheega in kuntu haddaan ahay aniga calaa bayinatin xujacad korkeed mid ku sugan xujada oo min rabbi xagga rabbigay ka ahaatay wa aataanii uu isiiyey rabbigay raxmatan naxariis hadduu isiiyey bal ka warrama naxariista oo min cindii agtiisa ka ahaatay inuu nebi iga dhigay fa cummiyatna waa la akhriyey fa camiyatna waa la akhriyey fa cummiyat marka haddii la yidhaha calaykum waa ukhfiyat calaykum waa laidinka qariyey waay fa camiyat calaykumna xujadii ayaa idinka qarsoontay waay marka ayb anulzimukumuuhaa anulzimukum ma idinku laasiminaynaa haa xujadii maan idinku laasiminaynaa taa idinka qarsoonaatay miyaan idinku qasbaynaa waawda marka ku jirta waaw oo damiir maaha waa waaw oo lil ishbaac meesha loo keenay waaye kumta ayaa ah marka yacnii anul yacni mafcuulka hore waa kumta mafcuulka labaadna waa haada waawga isaga meeshani marka lil ishbaac unbuu u yimid ayb anulzimukumuuhaa xujadii miyaan idinku laasiminaayo on idinku qasbaynaa wa antum idinkuna kaarihuuna aad tihiin kuwii nacaya lahaa iyada wayaa qowmi qowmkayow laa as'alukum idin su-aali maayo calayhi calaa tabliiqi risaalati risaalada gaarsiinteeda maalan wax maala idinku su-aalan maayo in ajriya ajrigaygu ma ahaanin ilaa cala allaahi alla korkii unbuu ahaaday wamaa ana aniguna maahi bitaaridi ladiina kuwii kii eryaaya ma ahi aamanuu rumeeyey dadkii rumeeyey aniga i rumeeyeyna eryi maayo inahum iyagu mulaaquu rabbihim rabbigood kuwii la kulmayo waaye walaakinii araakum waxaanse idiin arkayaa idinku qowman qolo inaad tihiin tajhaluuna yacnii jahli falayon waxba garanaynin ayb tajhaluuna ka jaahil ah caaqibata amrikum meeshaad u socotaan niman yaqaana ma tihiin saa buu yidhiayb wayaa qowmi qowmkayow laa as'alukum idin su-aali maayo calayhi calaa tabliiqi risaalati risaalada gaarsiinteeda maalan wax maala idinkama rabo anigu wax dan ah oon idinka rabo oon maal idinkaga qaadanaya ma jiro ambiyada marka sidaasayna ahaayeenoo xag allah laga soo diraayey dadkii waxba kamaynan qaadanaynin xaqii unbay u bayaaninayeen una sheegayeen in ajriya ajrigaygu ma ahaanin ilaa cala allahi alla korkiisa unbuu ahaaday wamaa ana aniguna maahi bitaaridi ladiina kuwii mid eryaaya ma ahi aamanuu rumeeyeen dadkii i rumeeyey ma eryayo meeshaa marka waxaad moodaa inay iyagu yidhaahdeen kuwaan iska eri haddaan rabta inaan ku raacno ama aan ku maqalno horta kuwaan iska buri ayb markaa isaguna wuxuu leeyahay anigu ma ahi dadkaa alle iyo rasuul rumeeyey mid burinayo eryaya maahi inahum iyagu mulaaquu rabbihim rabbigood kuwii la kulmaya waaye waxa qalbiga ugu jira isagaa garanayo walaakinii araakum waxaan idiin arkayaa qowman inaad tihiin qolo tajhaluuna ka jaahil noqda ka jaahil ahaanayo caaqibata amrihim wayaa qowmi man yansurunii min allahi in taradtuhum wayaa qowmi qowmkayow man waa kumaa yansurunii ii hiilinayo ii gargaarayo min allaahi min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa igaga gargaarayo in taradtuhum haddaan eriyo iyaga afalaa tadakaruuna miyaydnan waansamaynin dadkan haddaan eriyo allana ownan i amrin sidaa iyagana ay mu'miniin yihiin yaa ilaahay cadaabkiisa iiga gargaarayo wayaa qowmi qowmkayo man yansurunii yaa ii hiilinayo ii gargaaraya min allaahi min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa yaa igaga gargaarayo in daradtuhum haddaan eriyo dadkaan eri aad i leedihiin haddaan iska eriyo yaa cadaabka alle igaga gargaarayo afalaa tadakaruuna miyaydnan waansamaynin walaa aqulu lakum cindii khazaa'n اllahi walaa aclamu اlgayba walaa aqulu inii malak middii marka waxaa laga jawaabayaa maa naraaka ilaa basharan milana wuxuu leeyahy anugu marka malagaan ahayna idin dhihi maayo kaydadka adduunka yaalla anaa gacanta ku haysta idin odhan maayo qeyb iyo wax maqanaan ogahay idin dhihi maayo bashariyada waa i laazime oo bashar waa ahay laakiin waa la ii waxyooday oo ilaahay naxariis ayuu i siiyey oo waa ii naxariistay oo rasuulba u iga dhigay ayb markaa nebigu marka dacwada uu gudanayo waxuusan ahayn ma isku sheegayo waxaasan hayo cirka anaa kala hayo dhulka anaa kala hayo ciddaan marka yacni saas u fiiriya waa baaba-aysaa baabkaas iyo gebgebtaas kuma jira marka ayb anugu wuxuu leeyahay tala allay gacan ugu jirtaa rasuul baan ahay xaqaasaan idiin sheegayaa wax gacan aan ku hayana ma jiraan walaa aqulu lakum idinku odhan maayo idin dhihi maayo cindii aniga agtayda khasaa-inullaahi ilaahay khasaa-intiisa ah ayb agtayda khasaa-inta allah ayaa ah idin dhihi maayo ayb walaa aclamu lgayba walaa aqulu lakum idin dhihi maayo inii aniga aclamu waxaan ogahay algayba waxa maqan berri iyo saa dambe iyo waxa dhacayaan ogahay idin dhihi maayo taa ilaahay unbaa og ayb qeybka mutlaq caalimu lgeyb mutlaqan allah walaa aqulu ma dhahayo oo idinka idin odhan maayo inii aniga malakun malag baan ahayna ma dhahayo walaa aqulu ma dhahayo ku odhan maayo liladiina kuwii tasdarii ay xaqirayso acyunukum idinka indhihiina kuwa ay xaqirayaan oy quursanayaan ma dhahayo kuwaa ku odhan maayo lan yu'tiyahum llaahu alla siin maayo kuwaasi khayran wax khayr a siin maayo ma dhahayo allaahu alla aclamu ku ogaal badan bimaa waxa fii anfusihim nafahooda ku dhex jira ilaahay baa og inii anigu idan sidaa haddii aan idhaahdo la min aldaalimiina kuwa dulmiga falay baan ka mid ahay marka de maa naraaka ilaa basharan jawaabteedii marka waa taa rasuul warkiis ee waxyi alla yacni hadal alleh ee rasuulku uu gudanayo xujo loo laqinayo rasuulka iyo waxaan gaaladu ay marka madaxadeygooda wax laysgarab dhigi kara maba ahan banaan bal iyaga waxay ku hadlayaan fiiriyi sida u hadlayo walaa aqulu lakum idin dhihi maayo idinka cindii agtayda waxaa ahaaday khasaa-inullaahi ilaahay kaydadkiisa kaydadka allaan gacanta ku hayaa ciddaan doonaan faqri ka dhigayaa ciddaan doonaan taajir ka dhigayaa saa idin dhihi maayo ayb walaa aclamu lgayba walaa aqulu lakum idin dhihi maayo inii aclamu lgayba qeybkaan ogahayna idin odhan maayo walaa aquulu ma dhahayo inii aniga malakun malag ayaan ahayna idin odhan maayo walaa aquulu ma dhahayo liladiina kuwiina ku dhihi maayo tasdarii ay xaqirayso acyunukum indhihiina idinka siday idinla tahay dadka indhihiina ay quursanayaan kuwaa ku odhan maayo lan yu'tiyahum llaahu alla ma siinayo ma siin doono khayran wax khayra ma siin doono maadaama dad liita ay iska yihiin sidaa ma dhahayo idinkay idinla liitaan allaahu alla aclamu ku cilmi badan bimaa waxa fii anfusihim nafahooda ku jiro waxa qaani hadda way i rumeeyeen laakiin qalbigooda waxa ku jiro allaa yaqaano waxa qalbiga uga jiro garan maayo aniga inii aniga idan markaa in qultu daalika haddaan sidaa dhaho la min aldaalimiina kuwa dulmiga falo ayaan ka mid ahay qaaluu waxay yidhaahdeen yaa nuuxu nuuxow qad jaadaltanaa waad nala dooday fa agharta waad badisay jidaalanaa doodeennii waad badisay faatinaa la kaalay bimaa waxa tacidunaa aada noo yaboohaysidkaan in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya haddaad tahay kaas marka isaga ma haystaa cadaabka laftiisa qaala wuxuu yidhi inamaa wax kale maahana ya'tiikum bihi ya'tiikum waxaa idinla imaanayo bihi bilcadaabi cadaabka aan idin yabooayo la idin yaboohayo waxaa idinla imaanaya allaahu allah idinla imaanayo in shaa-a haddii uu doono isaga wamaa antum idinku ma tihiin bimucjiziina kuwa ilaahay ka fakan karana idinku ma tihiin ayb cadaabkii keen markay yidhaahdeen wuxuu yidhi ilaahay baa hadduu doono idin cadaabi karo anuu cadaabka gacanta iiguma jiro suurat lancaam waxaan kusoo marnay qul low ana cindii maa tastacjiluuna bihi laqudiya almru beynii wa beynakum waxaanaad degdegsanaysaan hadday aniga gacan iigu jiraan mar horay dhammaa lahayd laakiin aniga gacanta kuma haysto allah gacanta ku hayo oo keliya bal fiiri sida uu tawxiidka tajriidka uu ku sameynayo waxa alla leeyahay sida uu ilaahay ugu barax tirayo oo uu ugu nabadgelinayo bal fiiri nabiga ilaahay ayb qaala wuxuu yidhi inamaa yaatiikum waxaa idinla imaanaya bihi waxaanaan idin yaboohayo waxaa idinla imaanaya allahu allah idinla imaanayo in shaaa waa haddii uu doonuu idinla imaanayaa wamaa antum idinku ma tihiin bimucjiziina kuwa ka fakanayo oo alla cajzi gelinayana idinku ma tihiin walaa yanfacukum idin anfici maayo nusxi aniga waanadeyda iyo taladeyda idin anfici mayso in aradtu haddaan doono aniga an ansaxa lakum inaan idiin khayr miira idinka goormaynaan idin anfacayninna in kaana allaahu allah haddii uu ahaaday yuriidu inuu doonayo an yuqwiyakum inuu idin dhumiyo haddii allah uu doonayo inuu idin dhumiyo aniga nusxigayga waxba idin tari maayo huwa rabbukum huwa isagu rabbukum khaaliqiinii idin abuuray waaye wa ilayhi isaga xaggiisa unbaa turjacuuna laydiin celinayaa laa ilaa gayrihi isaga unbaa laydiin celinayaa xaggiisa walaa yanfacukum idin anfici mayso nusxii aniga taladeyda iyo waanadeyda in aradtu haddii aan doono an ansaxa inaan idiin khayr miira lakum idinka in kaana allaahu allah haddii uu ahaaday yuriidu inuu doonayo an yuqwiyakum inuu idin dhumiyo haddii ilaahay kiiwaaye iyo baadi idiin qoray aniga waanadeyda waxba idin tari mayso huwa rabbukum marka iyaga mustaqbalkooda isaga ma oga ilaahay agtiisa taallaa ma oga isaga huwa rabbukum huwa isagu rabbukum rabbigiin weeyaan kan idin maamulayo idin abuurayo idin khalqay waaye wa ilayhi isaga xaggiisa unbaa turjacuuna laydiin celinayaa am yaquuluuna iftaraahu bal ee yaquuluuna waxay dhahayaan iftaraa moxamed baa abuurtay hu qisadan ayb ama am bal ee yaquuluuna waxay dhahayaan iftaraa nuux ayaa abuurtay hu kan arrinkan nuux ayaa marka been abuurtay sidaa bay dhahayaan labada tafsiirba waa jiraan ibnu cabaas isaga wuxuu yidhi yacnii nuuxan ilaa qisadii nuux baa la wadaaye iftaraahu waxaan marka uu akrinaya iyo waxyigan uu sheeganaya nuux baa been abuurtay bay dhaheen qul waxaa tiraa in iftaraytuhu haddii aan abuurtay aniga oon been abuuray fa calaya aniga korkayga ayuu ahaanayaa ijraamii dembigayga dembigayga anigunbuu dushayda ahaanayaa waana aniguna beri-un mid beri ah baan ahay ka fog mimaa kii xaggiisa tujrimuuna idinka aada kasbanaysaan ood ku dambaabeysaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed